asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenni murtada maanta ee alaaba aan halkan ku qaybsan jirnay sida joogtada bedeenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamkii e b saaad ogtihiinba dhegaystayaal waa tiim ama soomaali oo ay lahayd geellaba jir soo wada marar marka lagu leeyahay geellaba jir soo wada marar howlo badan ayaa ku duugan wax fara badan oo maaragtay wararka nolosha khuseeya ayaa ku dahsoon waxay u dhigantaa dee bili-aadanku jaahilnimo soo wada mariyey ayay noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa dee tabaryaraan la soo wada marin waxay noqon kartaa gaajo la soo wada arag waxay noqon kartaa colaad la soo wada marin waxay noqon kartaa doqonnimo la wada arag waxay noqon kartaa maaragtay tabardarri la wada arag waxay noqon kartaa carruurnimo waa ciid laga koray iyo waxyaalo kaloo fara badan ayay tusaale ahaan u noqon kartaa marka lagu leeyahay haddii eebba idmahayo jeellaba jir soo wada mar sheekada maanta aan soo qaadanayna idamka eebbe waa qayb khusaysa dhanka maaragtay jaahilnimada iyo dhibaatooyinka ay leedahay saddex nin oo ka mid ah saddex aan isdhaamin ee cilmi ahaan iyo maaragtay caqiide ahaan intaba ayaa waxaa la yidhi salaad casar ayay isku xidheen waa salaad casar ayay isku xidheen salaada casarka markay isku xidheen ama hadday doonto salaad maqhrib ha ahaatee adugu waa niman reebaadiye ah laga yaabo soomaalidii dhaqatada ahaa inay yihiin laga yaabo shuruudaha iyo arkaanta salaadu leedahay inayna buuxin karin nimankii noocaa ahee salaadda isku xidhay ayaa waxaa dhacday iyaga oo salaaddii ku jira oo mid tujinayo imaam u yahay ayaa waxaa ku soo oroday lax laxdaasoo ka mid ah idaha munuuska yaqaana markaasay nimankii waxay damacday inay dhex marto oo malaha ay ku manuusto markay damacday intaas ayaa mid ka mid ah saddexdii nin oo aan filahayo midkii weliba salaadda imaamka u ahaa inuu yahay ayaa wuxuu yidhi xay xay buu yidhi laxdii buu la hadlay xaydu waxaa weeye laxdaa bax la leeyahay saas in wax laidiin fahansiiye mooyaane dee afkii uu idinka dhammaaday wuxuu yidhi xay markuu xay kii yidhi yaa kii kale isaga ku xigaa wuxuu yidhi war markaad tukanayso xay lama dhaho war markaad tukanayso xay lama dhaho kan maxaa u furnaa midkan markuu kan xay yidhi salaadda inuu ka goosto waa uu heli karay muuse yeelin eh wuxuu damcay inuu salaadda dhexdeedii isagii ku saxo inuu isagii salaadda dhexdeedii ku saxo ayuu damcay wuxuu yidhi marka war markaad tukanayso xay lama dhaho labadaasu saasay isku raaceen oo ay daaqadda kaga baxeen markay labadaasu daaqadda sidaa kaga baxeen ee mid walba hadalkii uu dhehi lahaa uu yidhi ee uu sidaa yidhi ayaa waxaa soo booday kii saddexaad ee isaga la rabay inuusan labadan raacin labadan inuusan raacin ayaa la rabay laakiin ma uusa yeeline wuxuu yidhi kaas wuxuu yidhi xay kanna wuxuu yidhi war markaad tukanaysa xay lama dhaho kii saddexaad ee la rabay inuu labadan ka dhowrsado camalka ay sameeyeen ayaa wuxuu yidhi bal intaad hadlaysaan hadal iga maqla bal intaad hadlaysaan dee labadan waxay isu sheegeen salaadda inaan lagu dhexadlin moogta yay isu sheegeen kanu marka wuxuu iska dhigayaa nin balaayo oho isagoo arkaantii shuruuddii salaadda buuxiyo ee aan hadlin markaasuu wuxuu yidhi bal intaad hadlaysaan hadal iga maqla ayuu kii saddexaad yidhi sheekadani markaad fiiriso waxay kutusaysaa dhaqamada soomaalida ee cajiibka ah ee mid walba isla qumanidu ay ku jirto haddana khaladka weyn uu dhex yuururo ayaad ka dhadhaminaysaa sheekadan waana mid cad oo dadka soomaalida iyo dhaqamadoodii ku cad aniga hadda saddexda nin haddii laydhao saddexduba soomaali bay ahayn toos baan u aaminahayaa sababtoo dhaqanka maanta xitaa soomaalidan cilmiga inay leedahay sheegataay ay leedahay ayaaba u eg dhaqanka noocaas ah mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi libaax duqoobay dawacooyinka ku ciyaara libaax duqoobay dawacooyinka ku ciyaara